madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya mudane cabdicasiis xasan lafta garanaya xafiiskiisa bay dhibo ku qaabilay wafdi ka socday hay-adda cuntada adduunka ah ee faul waxayna ka wada hadlayeen sidai ay qeyb uga qaadan lahaayeen arrimaha wax soo saarka ah iyo inay arkaan baahiyaha ka jira deegaanada maamulkaas kulanka kadib wasiirka habi-aada ee isbeddelka cimilada dowlad goboleedka koonfur galbeed mudane diini cabdinuur ayaa warbaahinta faahfaahin ka siiyey wixii ay labada dhinac ka wada hadleen wali magaalada baydhabo booqasho ka kooyay ku-xigeenka madaxa hay-adda f o e qaaradda africa iyo madaxa hay-adda faw ee soomaaliya iyo saraakiil kale booqashadii wali ku bilaabeen xarunta madaxtooyada wali la kulmayna madaxweynaha dowladda koonfur galbeed mudane cabdicasiis xasan maxamed iyo golihiisa wasiirada qaar ku mid ah sida wasiirka qorsheynta beeraha xanaanada xoolaha kalluumaysiga maareynta masiibooyinka environmentiga iyo horumarinta reer miyiga wafdiga wali sheegana iniyo magaalada baydhabo haandooradeen iniyo sambal ahaan qaadaan isla markaasna fiiriyaan madaxa oo kasoo aada africa mashaariicda hay-adda f o s soomaaliya inta kuwada isla markaana aragaan baahida dhabta ee ku jirta koonfur galbeed wali kale sheegan inay mashruuc weyn shalay fureen mashruucaasna qiibku eta koonfur galbeed markastana hay-adda faw soomaaliya mudnaanta koowaad sii doonta koonfur galbeed maadaama ay eta deegaanada wax soo saarka oo meel raay laka tilmaamo hankuwiin soomaaliya isla markaasna soomaaliya meelil xuquudiya u eta marka runtii eedaan kama hadnaganay eeda f o soomaaliya madaxweynaha wali sheegay in markasta la hadhawaayo hay-adda f o e iyo hay-adaha kale oo caalamiga aba isla markaana dhowaan koonfur galbeed laka saxiixi sharciga ka hortegidda leexsashada gargaarka runtii sharcigaasna eedaan ammaaneen walina sheegeen in koonfur galbeed eta meelikadayadaw waana eta stateka keliya oo hadda bilaabay inay sharci noocaas aasaara taasna wali horseeda saareen in hay-adaha gargaarka iyo hay-adaha caalamiga iyo un gib ha ka dhiiridaan koonfur galbeed wali inta un kuma hadnagaan hay-adda f o soomaaliya iyo madaxa hay-adda ku-xigeenshii africa oo runtii hanii booqday koonfur galbeed weli kale ma hadnagaan guud ahaan hay-adaha waana salaamudin wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu kulankan dhex maray madaxweynaha koonfur galbeed iyo mas-uuliyiinta ka socotay hay-adda qaramada midoobay ee fawl ayaa ku saadaya iyo deegaanada koonfur galbeed ay ka mid yihiin deegaanada wax soo saarka leh